Magaalada Gabiley ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan gargaarka degdega waxaana tababarka ka qayb galay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dab-demiska Somaliland. Tababarka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaamacadda New Generation faraceeda magaalada Gabiley waxaana ka soo qayb galay maamulka magaalada Gabiley, saraakiil ka tirsan ciidamada dab-demiska, gudoomiyaha jaamacadda New Generation Maxamed Saad iyo taliyaha ciidamada dab-demiska Somaliland ee gobolka Gabiley. Cabdiraxmaan Axmed Nuur ayaa si wadajir ah uga waramay ahmiyadda tababarka.
ka jaamacad ahaan een, waxaanu bixinaynaa ama aanu bixinaa waa national responsibility mas-uuliyad een, ay- ina saaran qof kasta oo muwaadin oo somalilander saaran bulshadiisa wax kasta oo ay qaban karaan inay qabtaan een, jaamacaddu waxay la shaqeysaa dhammaan arrimaha bulshada ee kala duwan een, dowladaha hoose waanu la shaqeynaa oo dhinaca bilicda iyo qurxinta een, magaalooyinkan kala shaqeynaa sidoo kale een, ay ururada bulshada dhinaca een, cilmi baadhista waxaanu kala shaqeynaa dhinaca caafimaadka een, tanna waxay ka qeyb tahay een, qeybta ugu muhiimsan oo ciidamadeenna ama saraakiisheenna debdemiska oo shaqada ugu adag haya debdemisku waa naftood horeyaal waxay u badheedhaan khatar kasta amba xaalad kasta oo riskiya dab bay u badheedhaan Een, bal waxaa lagama maarmaan noqotay ciidanka inaynu barno bal iyaga laftoodu siday isku badbaadin lahaayeen iyagoo xaalad kastoo adag ka shaqeynaya oo daba oo aada iyo aada u cakiran bal iyaga laftoodu sidii ay intaa ee, ka horeysa intaan dhakhaatiirta ayna la kulmin amba cusbitaalada aan la geynin khatarta soo waajahda siday isku badbaadin lahaayeen taasi een, waxaanu u doorbidnay ciidanka dabdemiska waa ciidamada ugu mudan inkastoo ciidamadoo dhami howl adag ku jiraan ciidamada dabdamiskda waa dab waxay ka shaqeynayaan hantideedii bay badbaadinayaan annagay noo shaqeeyaan annaga laftayada een, tusaale ahaan ciidamada dabdemisku waxayna siiyaan tababaro la xidhiidha sida basic dabka loo baktiyo oo kale matalan maaha keliya hata in la idhahdo waad mahadsantihiin wax kasta oo aynu la qaban karno inay dhalinyarteena saraakiisha waa inaynu inay soo bandhigno een waxaan ugu dambeyn leeyahay inay ka jaamacad ahaan diyaar baanu nahay qaranka wax kasta oona looga baahdo xubnayaha dowladda hoose xildhibaanada dowladda hoose maamulka jaamacadda oo ugu horeeya gudoomiyaha jaamacadda gobolka Gibey maamulka jaamacadda iyo macallimiinta bixinaysa tababarka iyo dhammaan ciidanka dejinta gobolka Gibey ciidanka dadweynaha gobolka Gibdey waxa uu heegan yahay afar labta saac waxaanu qabanaa bulshada ayaanu shaqeynaa tababarkan maanta aanu qaadananaa gargaarka degdega ah waa tababar aada u muhiima markaanu tagno dabka mararka qaar waxaanu la kulanaa qof dhaawaca sidoo kale waxaanu ka shaqeynaa shilalka baabuurta dhaca qof good ku dhacay markaa gargaarkaa deg deg ah